geesu wada tagaa tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo dacaa beerta oo kaca tabarta isu geeyo dacaa beerta oo kaca
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka midnimo oo noqon doona barnaamij ka hadlaya midnimada ummadda soomaaliyeed iyo isqaadashada intaba barnaamijkaas oo qeybo kala duwan ka hadli doona barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sida ururada bulshada rayidka ah ay kaalin muuqata uga qayb qaadan karaan dhinaca midnimada iyo isqaadashada ummadda soomaaliyeed barnaamijka inta uu hawada ku jiro waxaa igala qeybgeli doonaa cabdulaahi maxamed sharwac oo ah gudoomiyaha tubta nabadda iyo weliba gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab leyla cabdiraxmaan ayaa farsameynaysa kusoo dhowaada barnaamijka midnimo
kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida kali tabaar ma yeeshee isku duubni talaamida tartan iyo aqoon dhaba midnima loogu tagayaa waa tahay mar kale dhegaystayaal soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijka midnimo waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka igala qeybgelaysa marka hore bal aan soo dhoweeyo gudoomiyaha tubta nabadda rofesor cabdulaahi maxamed sharwac gudoomiye bal soo dhawow
wa waa dhowahay aadaan udhowahay waa mahadsan tahay adiga iyo maamulka iyo dadkana dhegaysanaya iyo marw jawaa jawaab
waya waya aad iyo aadaa umahadsan tahay bal iyana aan soo dhoweeyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir maama jawaahir baarqab maama bal soo dhowow adna waa dhowahay maama waa dhowahay waaya aad baad labadiinaba u mahadsan tihiin dhegaystayaasheenna qeybaha dambe doodan ayay nagala qeybgeli doonaan martidana su-aala ay arrimahan ka weydiin doonaan intay ay kaga jawaabi karaanna way kaga jawaabayaan dhegeystayaasheenuna waxa ay fariin noogu soo diri karaan telefoonka ah eber lix hal labo siddeetan iyo sideed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal furuhu waa laba siddeetan iyo sideed siddeetan iyo shan siddeetan iyo sagaal dhegeyste bal aragtidaada halkaa noogu soo dir adiga oo ka hadlaya sida ururada bulshada rayidka ah ay kaalin muuqata uga qeyb uga qaadan karaan midnimada aan ku bilaabo bal gudoomiye cabdulaahi maxamed sharwac gudoomiye in badan ayaad arrimahan bulshada kusoo guda jirtay marka hore ururada bulshada rayidka ah maxay kaalin ah oo ay ku leeyihiin bal dhinacan midnimada
waa maadsan tahay ururada bulshada rayidka ayay kaalimo muhiima ayay ku leeyihiin midnimada ummadda soomaaliyeed waa midda ugu horeyda waxa weeyaan waa in la wacyigeliyo ummadda in ummadda la baro waxbar maxawaayey midnimada muhiimadda ay leedahay faa'iidooyinka ku jira siyaabaha dadka loo midayn karayo marka hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya kuwa caafimaadka ka shaqeeya dhammaan inta adeega bixidahay qeyb weyn bay ka tahay ummadda oo loo cadaalad falo oo aan la kala qaybin matalan haddii aad ceel qodaydo iyo haddaad dugsi dhisaydo iyo haddaad meel isbitaala dhisaydo inaad mar walbaba ilaalido ummaddu inay wada lahaato oo dhinacaasna maxooa mataqaanaa wada lahaanshaha iyo ka wada faa'iidaysiga iyo wax ummadda kala qaybinaya in laga fogaado ayay midnimadu maaragtay tilmaamaydaa ahmiyad weynna ummadda ummadda soomaaliyeed iyo ummadaha kale ee caalamka qeyb waxawe ayay u leedahay matalan xasiloonida wadanka oo hadda dhib badani ka taagan yahay waxa weeyaan waxaa lagu xasilin karaa waxa weeyaan ummaddu inay meel u wada jeedo cadowgeedana meel uga soo wada jeedo horumarkeedana ay u wada jeedo ay ka wada faa'iidaysanayso ayaa looga maxooah mataqaana lagu gaari karaa xasiloonida marka ahmiyadda ay leedahay midnimadu ayay badanaaba wacyigelin xoogle ka sameeyaan waay aad iyo aad waa mahadsantaa guddoomiye bal guddoomiyaha jawaahir ayna soo dhaweeyo guddoomiye bal isla su-aashan ururada bulshada rayidka ah maxay kaalinahoo ku leeyihiin dhinaca midnimada
waa mahadsan tahay Eh, marka hore waa salaamaya guddoomiye sharwac oo runtii een, ah eh, dadka magaaladan caasimadda ah anaga haddaan haweenka gobolka banaadir qayb weyn ka qaatay dhismaha haweenka gobolka iyo tababaradooda intaba Eh, saacadan waxaan ku suganaya bahda idaacadda waa salaamaya midnimo waa dad isku tegey isku kasaday isku tiirsan isku tala ah waxaana wada qabsada
wa waayahay marka eh, maxaa kaalinahoo dhinaca dumarku ay ku leeyihiin haddaan adiga kugu soo celiyo
waxaan ku leenahay annaga wacyigelintaan ku leenahay wax wada qabsigaan ku leenahay een, hooyada ayadaaba baysa marka mi- midnimada ayadayba ka imaanaysaa midnimo ee, annagu waxaan nahay mar walbaba kuwa u taagan horumarka tibidhiska iskaashiga wax wada qabsiga een, abaabulaya bulshada marka meel aan hooyadu joogin abaabulin waxna kamaba qabsoomi karaan marka waxay la tahay ee, midnimadu waa midda maanta la rabo waddanka in dib loogu dhiso een, ummad isku tashatay ku midaysan aragtida guud madaxdooda awaamiirtooda qaata qof walba shaqadu uu leeyahay uu qabsado la- aan la isku mashquulin wax dhista ee aan wax diminin Waaye.
qaybtaasan anagu ka qaadanaa waayahay aad aad u mahadsan tahay guddoomiye cabdullaahi sharwacan baan ku laabanayaa guddoomiye yay tahay cidda looga baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay ku hogaamiso midnimada
waa su-aal aada muhiim ah waa waxa weeyaan madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedyada ilaa iyo heer degmo horta dadkaas ayay tahay inay ku hogaamiyaan eh, wadanka midnimada waxaa kale oo iyaga hoos imaanaya hay-adaha hoos imaanayana waxa weeyaan ummadda inaysan kala qaybin in ay muxuuha mataqaanaa si siman ugu adeegaan khilaafaadka dhexdooda jira inay xaliyaan Eh, ummaddu waxyaabaha ay ku midoobi karto waxaa ka mid a waxa weeyaan in wax soo saarkii lagu noqdo oo dadku ay dad shaqaysanaya oo noloshooda soo saaranaya fursad loo siiyo haddii aan eh, soo ururiyo waxaan dhihi lahaa hogaanka waddanka ayaa laga rabaa inay ku hogaamiyaan waddanka marka waa inay la yimaadaan laba shay oo muhiim ah midda koowaad waa inay siyaasad cad oo dadka soomaaliyeed lagu wacyigeliyo iyaguna ay horseedaan oo laga dhabaynayo inay la yimaadaan waayo barnaamijkan oo kale markii la bilaabayay waxay ahayd ugu yaraan wasiirka warfaafinta inuu hadlo oo uu soo jeediyo siyaasadda midnimada dadka soomaaliyeed in in lasoo jeediyo waa mid waaye Eh, midda labaadna waxa weeyaan waa in qorshe cad lala yimaada aniga markii aan dhalinyarada ahaa waxaan ka shaqayn jiray iskaas u qabso barnaamij la yidhaahdo oo ay dawladdu leedahay dawladdii soomaaliyeed ee berigaa jirta ay lahayd waxaan ka shaqayn jiray eh, ololihii miyiga oo dawladdu ay lahayd waxaan ka shaqayn jiray eh, maxaa mataqaanaa bacaad celinta anigoo arday ah oo maq- waqtiga iyo firaaqada jimcaha iyo khamiista oo kaleeto la aado marka midnimada ummadda soomaaliyeed xaalad adag ayay ku jirtaa marka madaxdu inay dhuumato maaha waa inay siyaasad la timaadaa barnaamijyo waaweyn oo cad oo muxuu ah mataqaanaa ururada bulshada rayidka ah ay ku gacansiiyaan waa inay la yimaadaan wa waayah waayah isla su-aashaas marka guddoomiye jawaahir aan siiyo Eh, guddoomiye bal adna soo dhawow yay tahay cidda looga baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay midnimada ay ku hogaamiyaan guddoomiye cabdullaahi shirwac waxa uu leeyahay madaxda qaranka ayaa looga baahan yahay adiga maxaad ku dari lahayd anigu waxaan ku dari lahaa midnimada qoyska ayuu ka bilaabanaya qarannimada qoyskay ka bilaabanaysaa een, haddaan reerka hoosta laga soo dhisin oon haanta gunta laga soo unkin waxba ma soconayaan Een, haddii madaxda qaranka ay la timaado awaamiir bulshadana ayna qaadanayn macno ma samaynayso isku xir guud iyo waxaa loo baahan yahay in bulshadu ay tahay bulsho u diyaarsan marka laamiga waa la dhisi karaa guriga waa la dhisi karaa haddaanay bulshadu dhisnayn waxba ma soo baxayaan waxay la tahay marka abaabinta hooyada iyo aabbahay ay ka soo bilaabanaysaa inay soo saaraan ilmo wadaniya waxay kaloo la rabaa iskuulaadka iyadana in laga helo in wadaniyada la baro ilmahan iskuulaada loo dhigaa waxbarashay aadayaan wadanka wasaaradaha ee wasaaradda waxbarashada iskuulaadka oo dhan waaba inta badan waa la haystaa ilmihii marka dadkooda maalgashada waalidiinta waxbara marka xilliga uu ka hadlayo guddoomiye shirwac waa xilli waxbarashada iyo caafimaadka intaba ay dawladdu bixinaysay haddana een, een, een, laamihii iyo hay-adihii loogu talagalay in bulshada lagu dhisana waxaa haysta brifadya haystaan marka way adkaanaysaa burburna dalka wuu galay waxay u Way.
baahan tahay marka isqaadashay u baahan tahay in bulshaduna is-xilqaanto madaxda qarankana ay waajibaad la timaado bulshaduna ayaga ay xaggooda ka timaado oo ayaga laftirkooda in la dhiso waayo hadda waxaan u taaganahay waa inaan tusna ilmo yaryara safka ku jira su-aalayna weydiiyeen maxaa la qabanaya maama iskaa wuxuu qabso waayo waxbaad xaaqaysaan ku miday haddaan saas waxba dadka loo barinin ma fahmaayaan iskaa wuxuu qabso dalka meeshuu ka yimid ma garanayaan marka madaxweynaha iyo brime ministerka xukuumadda waa number yar waxaa laga rabaa dadka aqoonta leh ee dadka xaqa dalka uu ku leeyahay qof walba inuu mas-uuliyad wadareed aan wada qaadano loo istaago in dalkan sida loo samata bixiyo dhan walba ayaa maanta isqaadashadii la rabaa inaan midnimada ka wada shaqayno way aad iyo aad waa maasan tahay waa maasan tahay su-aalo badan baa ii dhiman gudoomiye cabdullahi sharwac baan u laabanaya waxaan idi weydiin doonaa su-aal hal nooc u dhici doonta laakiin dee aqoon-yahanada iyo dhinaca dumarka saameyn ku leh gudoomiye cabdullahi sharwac markii la yihahdo dhanka aqoon-yahanadu iyagu doorkooda ma qaataan dhinaca ka shaqaynta midnimada
horta waxaan rabaa marka hore inaanu isla fahmno maxawaa waddan marka laga hadlayo hogaanka markaa jira ayaa mar walbaba wuxuu yahay meesha laga abaar qaadanayo meesha laga cabir qaadanayo isaga ah haddii cabirkaasi uu kaldan yahay ama aan lagu midaysnayn waxaweyaan midnimada waxay noqonaydaa mid adag ayay noqonaydaa mathalan hadda wadanka waxaanu ognahay saddex xaaladood ayaa ka jirta oo waaqicigiisa uu ku dhisan yahay marka la fiiriyo dawladda dhexe ee federaalka maamul goboleedyada iyo mucaaradka ayuu ku dhisan yahay haddii marka qof waxyaqaanaahi uu cashar jeediyo oo muxaadaro sameeyo ama shiiq ha ahaado ama qof kaleeto waxyaqaana ha ahaado muxaadaro uu jeediyo marka waxa weeyaan saddexdaas siyaabood ayaa loo kala qaadanaya qol markiiba weydiinaydaa qolo waxaa laga yaabaa inay ka shakido qolo inay u bogto ayaa laga yaabaa marka yani waxa weeyaan waxaa muhiim ah waxa aan qabanayno inay waaqiciga ku salaysan yihin waaqiciguna waa midkaas waay toddoba maamul toddoba maamul goboleed iyo mucaarad hubaysan iyo mid aan hubaysnayn iyo dawladdii dhexe oo aan israacsanayn baa jira marka yani waxa weeyaan qofka wax yaqaana iyo qofka waxbarashada ka shaqaynaya iyo hooyada maaragta dadaalaysa waa waxa weeyaan door way leeyihin waa muhiim waay laakiin xaaladdan waxay door muhiima laakiin middaan middaan ku weydiinayo waxay tahay hadda markii la yidhaahdo maamul goboleedada iyo mucaaradka siyaasadeed iyo dowladdaba waxaa ku jira mas-uuliyiin haddana dee dhallinyaro da-yar ah su-aasha marka waxay u dhigmaysaa waxay tahay adinkii dee xilligii midnimada iyo wanaagga iyo wax kasta laga shaqayn jiray dhashee aqoon-yahanada ah ma jeedisaan casharo ku saabsan ka hadalka midnimada iyo quruxda ay leedahay
wa waa la jeediyaa laakiin meeshaas waan usoo socday waxaan rabaa inaan bal horta isu isku meel ka tallaabo qaadno saddexda iyadaan qofooday wada hadlaysaa waxa weeyaan waaqicigaasa wadanka jira waaqicigaasi marka wuxuu nagu qasbayaa waxa waaye in madaxdu ay doorkoodu ay xad yahay oo muxuuaa mataqaanaa ay ka go-an tahay midnimada midnimada marka aan leenaha waxaa loo baahan yahay dadka iskhilaafsan in la heshiisiiyo hadday isku khilaafsan yihiin soor ama hadday isku khilaafsan yihiin biyo ama hadday isku khilaafsan yihiin waddo la marayo waxay isku khilaafsan dadka in la heshiisiyaa la rabaa dadku inay iskaashadaana la rabaa waxaasina waxay u baahan yihiin dib looga daydo ay ayay u baahan yihiin marka waxyaabahan kaleeto ee imaamka masaajidka uu sheegayo ama macalinka iskoolka uu sheegayo ama bulshada rayidka ay shirarka ay qabsato laga sheegayaa waa karib waay waxaa la rabaa xukuumadda dhexe inay la timaado barnaamij cad oo meel kasta ka socon kara meel kasta ka socon kara ay ayaa marka waxaad marka waxaad ha marka waxaad qabtaa aqoon-yahanadu inay sameeyaan cashiro ku saabsan midnimada inay dadku ujeediyaan laakiin dee looga baahan yahay madaxdii qaranka inay ummadda ku hogaamiso
ha barnaamijaa la rabaa madaxda qaranku inay la timaado waayahay waa maasan tahay gudoomiye mar dhow fariimahan u gudageli doonaa laakiin gudoomiye jawaahir aan kusoo laabto hadda sheegaysaba caruur aada u da-yar oo qaarkood dee halka stereo muqdisho ay isugu soo baxeen ay u sheegayeen waxyaabaha la qabanayo gudoomiye dumar dumarkiina markii la yidhaahdo kolba dee haweenku waxa ay ka mid yihiin waxa ugu badan ee wadamada adduunka ah ka qayb qaata isku imaatinka iyo weliba midnimada iyo isdhexgalka dumarka soomaaliyeed kaalintii looga baahnaa heerka dhinaca midnimada ma qaadeen
way qaateen haweenka soomaaliyeed ama qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda waxay la tahay waajibka lagu leeyahay inta badan waxna waa qabteen oo dad badan oo dadaalaa jira dadna mayna qaban hadday noqoto haweenka soomaaliyeed marka la fiiriyo dalka markuu burburka dhacay wixii ka dambeeyey waxay ahaayeen kuwo dhabarka u ritay qoysaskii kuna dadaalaya habkii iyo samata bixintii inay soo saaraan jiilal aqoon-yahanada qaarkood way isxilqaameen magaaladan oo mugdi ah oo dagaal ka dhacay oo burburtay dadaa isku xilqaamay wadooyinka furay dadaa haddana u istaagay in waxbarasho la helo waxaa la rabaa marka wixii qof walba meelaa loo kala shaqaynayay in marka hal meel wax la iskula wada shubo oo midnimadii loo yimaado waayo waxaan ka hadlayna culimaa-udiinka waajibaada saaran hooyada uu saaran yahay qof walba oo mas-uul uu saaran yahay madaxda qaranku saaran yahay qof walba marka waxaa laga rabaa xaggee u soconnaa intee ka nimid intee joognaa iyo meesha annagu hadda aan rabna inaan ku guurno waa xaggee waxay la tahay marka kabashadii waa soo kabannay aqoon-yahanadana intooda badan qaarkood waaba aamusan yihiintaan anigu qabo oo sidii la rabay umaanay hadlin haweenkana sidoo kale haween waxaa jira gurigooda jooga shaqaysta ilmahooda u adeegta dawladnimada iyo dibdhiska waxa laga hadlaya aan danka lahayn waxaa jira kuwo qurbaha jooga oo habeenay maalin usoo hanqaltaagaya dalka ka shaqaynaayo in horumarkii wax laga qabto imaanayaan iyo qaarkood carruurtooda qabowga ku haysto kuwo gudaha jooga oo iska shaqaysanaya marka ummadda soomaaliyeed guud ahaan ayaday dan ugu jirtaa midnimada annagaa dan annaga u baahan way aad aada u mahadsan tahay waa mahadsan tahay guddoomiye cabdullahi sharwucaan marka la siinaya guddoomiye ururadiina bulshada rayidka ah in badan baa waddanka ka shaqaynayseen xitaa dalka intuu burburka isaga jira hadda wuu soo kabanaya madaxdii qaranka dhowr jeera ku celcelisay ina inay nagu hogaamiyaan ayaa wanaagsan madaxduna dee kaalintooda ayay ayana ciyaarayaan sidii waddanka dee usoo kaban lahaa oo horumar uu gaari lahaa ma habboontahabay kula tahay in ururadiina bulshada rayidka intaa intaa isku tagtaan qorshe cad oo midnimada ku saabsan aada u geysaan xukuumadda
waa suurtagal waaye waa wada wado furan waaye laakiin wax wakti badan ayaa hawshaasi lasoo waday dawladdii carta ilaa dawladdan cid aanaan u tegin barnaamijka muxuu ahay waddankan lagu xasilin karo lagu hormarin karo aan lagala hadlin ma jirto haddaad haddaad ula jeedo marka barnaamij weyn oo qoran oo magaciisigaana kaasna waa la samayn karaa laakiin waxa weeyaan hawshan aan hadda ka hadlayno ee midnimada ahi si hadqan ah oo aan habaysnayn oo hooyadu waxay samayn karta ay samaydo oo ururada bulshada kale waxay samayn karaan ay sameeyaan oo imaamku masaajidku uu sameeyo wax ka weyn ayaa loo baahan yahay xaaladda waddanku uu marayo oo ah in la rabo in laga guuro fawdadii iyo maamul la-aantii iyo xasilooni darradii laga guuro ayaa la rabaa marka taas waaye taan uleeyahay barnaamijaa loo baahan yahay iyo hoggaan hor socda dadka ayaa loo baahan yahay laakiin waxay la tahay ururada bulshada ama hooyo ha adaano ama dhalinyaro ha adaano ama imaam ha noqdo ama macallin ha noqdo ama dhaktar ha noqdee shaqadii ku aadanayd way qabtaan waay aada u mahadsantihiin bal markaan dhegeystayaashaan idin maqashiin doonaa iyo aragtiyooyinka ay qabaan dhegeystaha ugu horeeya waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa bahda qaranka iyo martida barnaamijka ka qaybgelaysa magaceygu waa suweys axmed daahir waxaan ku suganahay dhegeystaaan leedahay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho barnaamijkan waa barnaamij aada u qurux badan oo ka hadlaya midnimada marka waxay tiri aniga markii la yiraahdo waxaan waxaan ku dhex dhashay dalku intuu burburka ku jiray waxaan doonayaa in la ii ifiyo magaca barnaamijka uu wata ee midnimo horta midnimo waa maxay waxaan su-aashaas weydiin lahaa ayay leedahay guddoomiye cabdilaahi sharwax ayo guddoomiye bal
midnimo midnimo waxa weeyaan dad meel ku nool oo muxuu ahay ama deegaan ah ama qaran ah oo muxuu ahay mataqaanaa arrimaha horumarkooda amnigooda iskaashigooda wax walba oo muhiim u ah oo ka dhexeeya meel uga soo wada jeeda garanaya in ay yihiin ummad ilaahay meel ku abuuray xaalado horumarneed iyo xaalado kaleetana oo bulsho ama dhaqaalana inay meel wada joogto ayaan ayaan anigu dhihi lahaa layskuma raacsana midnimada macnaheeda layskuma raacsana laakiin anigu waxaan u qeexi lahaa dad meel ku nool oo aayahooda meel uga soo wada jeeda higsanaya garanaya waxa ay isu yihiin meesha ay higsanayaanna garanaya isna iskuna caawinaya inay meeshaas gaaraan marka yani anigu sidaas ayaan dhihi lahaa soomaaliya marka aada fiirido yani waxa weeyaan xurnimadii meel baa loogu soo wada jeeday in gumaysiga meel loo kiciyo laga kiciyo waddanka waddan ku noqdo waddan madax bannaan oo xor ah oo horumar higsanaya oo dadka soomaaliyeed aayahooda ay ka talinayaan markii dowladihii soomaaliyeed ay jireenna iyaga ayaa matalayay yani midnimada uu ahaa dadka soomaaliyeedna way wada socdeen oo waxa way garanayeen meesha ay jaa markii meeshay u socdaan laakiin markii burburkii yimid ayaa waxaa dhacday markaa ummaddii inay kala anfariirtay qoloba ay meel aaday qoloba ay nidaam yar oo iyadu ay ku ku muxuu ahay ku sugto dowladnimo soomaaliyeed ay samaysatay marka xaaladaasaan weli ku waay aad iyo aad waa maadsan marka dhali aan yar dhameeyo dhalinyarada oo kaleeto waxaa laga rabaa inaysan waayeelka dadka kala qaybinaya aysan dhegaysan ee ay dhegaystaan wada waayeelka dadka midaynaya aayahoodana inay iyagu ka taliyaan ayaa ayaa fiicnaan lahayd oo iyagu ay noqdaan cidda mustaqbalka hogaaminayda inay inay noqdaan maaha inay wasiiro iyo ay noqdaan agaasimayaal guud laakiin fikriyan dhinaca fikriga inay hogaamiyaan oo iyagu ay la yimaadaan muxuu ahay afkaar midnimada maxaa horseedayda madaxda inay culays ku saaraan in midnimo laga shaqeeyo waayo ummadda haddaysan cadaalad haysan oo haddaysan amni haysan oo siyaasiyan aan meelay ujeedo ay jahwareersan tahay midnimadeedu way adkaanaydaa arrintan anigu ka hadlayana waa arrintaas waa waayahay aada u maastaa gudoomiye dhegeystaan kale waxauu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa saadaan maxmed degmada aan ku suganaha waa warta nabadda midnimada waa wax wanaagsane allahna siiya dhammaanteen buu yidhi hadda gobol gobol ayaan u kala joognaa ilaahay subxaana watacaala soomaali weyn oo dhan hal mid ha ka dhiga buu leeyahay madaxda dalkana waa in ay waajib ka saaran ka soo baxaan dowladnimadu waa mid u fiican waa mid ku fiican buu leeyahay runta caqabadahana ka hortagta waa in la helaa buu leeyahay kalsoonida midnimada bulshaduna waa in ay cod dheer ku sheegaan buu leeyahay in bulshadu ay noqdaan midda ugu horeysa ee wax hogaamisa waayahay dhegeystahan kale waxau leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamayaa bahda qaranka iyo martida barnaamijka ka qeybgalaysa magaceygu waa shariife axmed waxaan ku suganaha bay leedahay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkan aad bilowdeen waa barnaamij aan idinku dhiirigelinayo haddaad tihiin bahda radio muqdisho waana barnaamij loo baahan yahay in la sii wado marka ani ahaan waxaanba doonayaa ayay leedahay qaabkee ayaan u wajihi karnaa haddaan nahay dhalinyaro midnimada in aan baranno gudoomiye jawaahir baan siinayaa oo haddaba sheegeysay dhalinyarada burburka kadib dhashay midnimada u baahan in la baro gudoomiye haye maxaad leedahay dhegeystahaas waa run waa la qabaa waayo waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed ee maantay ku barbaartay burburka kadib ama se dhalatay inaanay helinin waxa ay heleen dhallinyaradii sideetameeyadii sitigi sigisigii fiftigiiba oo soomaaliga ay ku barbaaray carruurtan waxay dhexleen buug madow oo aan meel laga akriyo lahayn waxay dhexleen dhiig socda waxay dhexleen dad isdhalay oo wada dhashay oo isdilay dabcan marka dhallinyaradu wax dembiya ay leeyihiin ma jirto waa haddana waxay kaashanayaan waa iftiinka aqoonta yaray heleen iyo inta yaree hadda dalku uu kumeelgaarka ka baxaayey kabanayey waxay u baahan yihiin marka in dhalinyaradan la dareensiiyo in soomaalinimada iyo midnimada iyo wada shaqaynta waxa ay tahay aniga aniga waxa aan helay gabadhayda ma helin gabadhayda marka markii aan anigu burburkii aan dalka ka baxay ama aan cararo ayadoo gacanta ka wado anoo umulaho la inuugayaan waddanka kahaka hodheela gabadhaas ma sheegi karo waxaan u tilmaami karo laakiin calalqal aniga wixii aan arkay oon garanayay inaan ku tilmaamo noloshaan arkay waxbarashadaan helay caafimaadkaan helay inaan dareensiino dhalinyaradan inaan horta la qirto in dembi laga galay waayo dal dhirsan oo dhan ayaa burburay waxay la tahay marka mas-uuliyaddaas way caddahay cidda qaadayso qofkii maaragtay garanayay noloshaas haddana ilmihiisa aan ku barbaarinaynin isagaa qaadaya dembigaasu qaadanaya waayo aniga gabadhayda waxaan u baahanaya ama wiilka soomaaliyeed inay helaan horumar inay helaan caafimaad inay helaan meel marka waa in la helo sharci sarreeye ah ilmahana lagu barbaariyo wadaniyadda waxaa toddoba iyo labaatanka sano la baraayey luuqadaha ingiriiska iyo carabiga wax ku baranaayeen afka soomaaliga ma yaqaanaan lama barinin dawlad wax ma baranin dalka marka wuxuu u baahan yahay midnimada dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ku ammaanayaa inta ugu badan hadda meeshanaan joogo ciyaalka maaragtay dhalinyarada oo leyli sarkaalada ah ee madaxa wada xiiran ee iskool bulisiya laga wada keenay oo markaan hadda waraystay ii sheegay inay yihiin secondary iyo jaamacadaha qaar ka soo baxay ayadoon la qasbin inay imaanayaan marka meel laga tallaabo qaadi karo midnimadii way noo muuqataa way noo dhowdahay waxaan la rabaa marka in wax la saxo oo bulshada rayidka ay Waaya, waaya, waa mahadsantahay.
diinka Mhm.
aqoon-yahanada ilmahan inay helaan buug qurux badan oo ay akhristaan ayaa loo baahan yahay way waa mahadsan tahay waxaan martida ka codsan lahaa in su-aalaha een, jawaabahooda ay soo koobaan dhegeystayaal waxau leeyahay een, waan idin salaamayaa een, bahda jamhuuriyadda een, soomaaliya magaceyguna waa shariifo daahir een, dhegeystayaal wuxuu leeyahay waxaan joogaa deeg- deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho een, martida marka hore anigoo xushmeynaya haddana ah een, qof da-yar ah een, kana mid ah een, dhallinyarada hadda een, heerka jaamacadeed ah Een, labada mas-uul ee hadda barnaamijka ku jira waxaan weydiinayaa buu leeyahay een, dhegeystahan leedahay een, annaga astaan ma u noqon karnaa een, kuwii midnimada een, dhalin lahaa maadaama jiilkii dhaxa jiilkii u dhexeeyey kuwii midnimada keenay iyo annagaba ay wax badan aysan soo hoynin annaga ma noqon karnaa kuwa een, midnimadaa soo hooya gudoomiye cabdilaahi sharwacan siiyo gudoomiye maxaad leedahay dhegeystahaas
shariifo waaba horta aaday u mahadsan tahay ilada ay qabto iyo xalka ay raadinayda waa ku hambaliyeynayaa su-aasha haddii lasoo koobo waa haah waay midnimada la raadinayo iyo horumarka iyo xasiloonida la raadinaya waa inay dhalinyarada ka timaadaa sidee uga imaanaydaa waa wax kale waayo dhalinyaradu iyadaa dadka ugu badan mustaqbalkana iyadaa iyagaa leh marka waa inay u maaragtay isu kaashadaan ee lana yimaadaan fikri sidii dhalinyaradii israel-ka oo kaleeto ay ula yimaadeen dalka waan horeynaynaa siday ula yimaadeen inay fikri la yimaadaan waddankan in amnigiisa la dejiyo la xasiliyo kabacdina horumarkiisa laga shaqeeyo midnimadu halkaasay ku jirtaa way Ee, waxa waaye waxaa kaloo loo baahan yahay dhalinyaradu waxyaabaha ummadda kala geynaya inay ka tagaan ummadda waxyaabaha kala geynaya ee qabyaaladu ka mid tahay ee kooxaysigu uu ka mid yahay ee uu ka mid yahay ee muxuu ahaa in lagu mashquulo waxyaabo fara badan oon hadda macno lahayn oo muxuu ahaa waqtiga ugu badan lagu lumiyo muxuu ahaa social media oo kale dhalinyaradu ha adeegsato laakiin waxay u adeegsan kartaa inay waddanka xoreeyaan inay waddanka midnimadiisa soo waqtigiina celiyaan.
aad buu noogu yaryahay Ah, xasil xasilintoodana ay soo celiyaan waqtigu waa iga dhan yahaana way way aan een, maamba jawaahir baarqab isla su-aashaas aan siiyo een, ah, oo dhegeystaha na soo weydiiya ah een, ah, dhallinyaradii midnimada keentay iyo kuwa hadda inta u dhexeysay xoogaa een, ah, farxad iyo muruga lagu soo jiray annaga ma nahay bay leedahay dhegeystahan kuwii midnimada keeni lahaa iyo mar kale
waxaan isleeyahay maamo waa sax dhalinyaradan ee waxay la tahay saddex iyo toban dhalinyaro ah ayaa waxay keentay xorriyaddii s y l ee dalka maanta aan ku naaloonayna way ka tiro badan yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhalinyarada maanta iyagaa ah ee way ka aqoon badan yihiin si fudud na way isku gaari karaan marka waxay la tahay ha way keeni karaan wayna gaari karaan waana waana waana waxaan isleeyahay waxa loo baahay in in dhallinyarada soomaaliyeed ay ka baxaan mugdiga waddankoodana ay hantaan hadda siday wax ku socdaanna waxay la tahay waa si aad u qurux badan Way.
dhallinyarada way baraarugsan tahay hadda Way.
laakiin waxay u baahan tahay hoga tusaalayn ay u baahan tahay way aadaa u mahadsan tahay bal gudoomiye cabdulaahi sharwacan siiyo ugu dambeynta gudoomiye maxaad uga tegeysaa madaxda qaranka iyo dhallinyarada u heelan waddanka
waa madaxda waxaan leeyahay horaan uu u yiri wixii aan dhihi lahaa laakiin eh, dhalinyarada waxaan leeyahay waddankan cidna ku ha ku halayninayo la imaada wax anfacaya mustaqbalkiina adinkoo wada jirtaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Een, intaas baan kusoo xirayaa een, barnaamijkii ka hadlayey een, midnimada barnaamijka waxaa igala qaybgelayey een, gudoomiye cabdilaahi sharwaac oo ah gudoomiyaha tubta nabadda iyo jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka een, haweenka gobolka banaadir labadoodaba waxaan uga mahad celinayaa een, waqtigooda sida ay inoogu horeen iyo dhegeystayaasha sidoo kale ee su-aalaha ina soo weydiiyey barnaamijka inta uu socday een, waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino waa farsamadii leyla cabdiraxmaane nabadgelyo
soomaalay isu wada taga tafaraaruqdiido tashigana mideeyo isu tiirsanaada tabarta isu geeyo tacabeerta oo kaxa tabarta isu geeyo tacabeerta oo kaca